mudanayaasha guddida joogtada ee golaha guurtida somalilan oo howlgala labada kalfadhi ee golahaasi guurtida ay fasaxooda caadiga ah ku guda jiraan ayaa waxay xarunta baarlamaanka somalilan kulan xogwaraysi ah kula yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta hindo jaamac xirsi wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta somalilan ayaa waxay si qoto dheer uga waramtay qorshayaal hor leh oo ay ku dardargelinayaan kuna daryeelayaan bulshadeenna inta nugul waxaana hadalladeedii ka mid ahaa guddina waxaan u diray gobolada dalka waxay ka soo bilaabeen boorame waxay ku gaadheen gobolka sanaa dhammaan gudiyadaas waxay keeneen warbixin ama ribood bay soo celiyeen tallaabadii koowaad waxaanu ka qaadnay magaalo madaxda hargeysa waxaanu ku booqannay oo aanu annagoo brobosal u dalbannay oo aanu u qornay baahiyaadka qoysaska caruuraha badan haysta ee aan hoyga haysan ee aan gogosha haysan ee dhaxan jooga waxaanu ku samaynay in aanu naasa hablood i d b-sa iyo koob iyo soddonka mey inaanu u qaybin laba boqol iyo labaiyo labaatan qoys waxyaabihii ilaahay noogu soo dhiibay sidoo kale waxaa noo qorshaysan inaannu baadidoonna ugu jirnaa inaannu gobollada iyagana riboortkii laga keenay aanu ka jawaabo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta hindo jaamac xirsi waxay si faahfaahsan u sharaxday hannaanka ay xukuumadda ku daryeelayso caruurta darbijiifka ah ee qaba baahiyaha aasaasiga ah sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadnay caruurta darbijiifka ah ee waaye daryeelkii waalidnimo oo wakhti xun oo dhaxana ah ku jira runtii dowladduna ay u samaysay qorshe loogu talagalay in caruurta lagu dhaqan celiyo xarun baa ku taalla magaalo madaxda hargeysa xaruntaa waxaa la yidhaha maxamed mooge shaqaale ayaa ku qoran bajad baa qaranka ugu talagalay annaga oo ka duulayna inaannu ka turjinno baahidii qaranku ugu talagalay inaannu daboolno waxaannu ururinay caruur fara badan oo ay tiradoodu gaadhayso maanta boqol qof ayaa ku jira maalintii aan xarunta la wareegay waxaa ku jiray laba iyo lixdan inan iyo sagaal hablood halka aan kaga kordhiyey tirada dhan soddonka sagaal iyo labaatan qof ayaan ku kordhiyey halkaas oo aan runtii isku dayna inaannu baahidooda sida caruurtayada aanu guryahayaga kaga nimi aanu u daboollo ama aanu u habigarayno waxaan u qabtay macallimiin ka caawisa xagga tarbiyadda iyo diinta ama dhaqan celinta suuban ee islaamka gabagabadiina guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida xildhibaan siciid cabdilaahi yaasiir ayaa ku bogaaday wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta qaabka fiican ee u soo ajiibtay dalabkii mudanayaasha guddida joogtada ee golahaasi guurtida
buuxda ee tifaftiran ee warbixinta noogu siiyey ee golaha goorta ugu siiyey guddiga joogtada runtii ammaan baan ugu soo jeedinaya alookawakiila guddida sida baaxadda leh ee muddada yar uu joogay ay wax u qabatay oo tallaabooyin firfircooniya ka muuqato